heshiisiisu waxay ku dhaceen dowladda ayay ku dhaceen maxaa yeelay dadka haddii ay deegaanada maamul ay soo dhistaan oo dadku ay mataqaanaa deegaankooda ay degmooyinka kala duwan ay inta fadhiistaan ay maamul samaystaan oo maamul ay iyagu raalli ka yihiin ay soo doortaan oo ay xushaan oo ay markaas council ka samaystaan arrimahan oo dhan mar horey dhammaalahaayeen laakiin haddee magacaw joogta oo ma dhammaada oo wasiir kastaba hadduu yimaado oo waxbaan magacaaba oo leeyahay haddee arrimahaasi waxay naqdeen arrimaha guuldarrada keenay sharcigii gobolada iyo degmooyinka markii la dambadha waayey oo sharcigii degmooyinka iyo gobolada mataqaanaa la jebiyey oo lagu tuntay oo dadku mar hore inay inta ismaamuraan ay iyagu maamul dhistaan ay aheede magacaw dib loo sii bilaabay de arrintaasi inay colaad keenayso oo oo deegaanadii mataqaanaa maxaa yeele dadka soomaaliyeed ma ogolo in in kor maamul looga keena inay iyagu isdhisaan oo ay degaankooda ay iyagu dhistaan ay u baahan yihiin mar hadiiba taasi meeshi qaba weyday hadde inay dhibaato dhacayso haddee waa iska cad tahay taasi marka dariishu waxay saaran tahay sharcigii baarlamaanku meel mariyey oo wasiirkii hore ee amniga iyo iyo arrimaha gudaha marka cabdikariin ou ahay ou wasaaradiisu gudbisa baarlamaankuna uu meel mariyey ayaa lagu tuntay oo waxba kama jiraan laga soo qaaday oo madaxweynuhu dikareeto oo kusoo saaray mar haddii uu shaqayn waayo lagu shaqayn waaye markii wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka markii la keena oo magacawaasna la kowsaday sharcigana meeshi looga tegay taasaa waxay tahay marka waxa colaada keenaya colaad laakiin arrinta mehay la-daha waxaa waaye waxay aheeday in mar hore dadka degaanka ay soo xushaan iyagoo sharcigaas la meelmariyey tix raacaya oo ku shaqaynaya inay dadku soo xushaan dadkii matali lahay oo degaankooda mataqaanaa maamuli lahay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dadkii soomaaliyeed beelaha kala duwan ee degaanka isla degan inay deegaankooda maamushaan haddii dowladii u diidan tahay ee iyadii ay mataqaanaa magacaw ay maxamed siyaad baraa magacaw lagu naco waaga magacaabay wadaa maxay ka duwan tahay marka xawrow maraho meesha yaal hadii haddii sagaashan iyo kowdii magacawgii la diiday waaga la wado maxaa marka dadka soomaaliyeed maxaa isbedelha yeleen